haatanna ku soo dhowaada barnaamijkii dhacdooyinka toddobaadka waxaana la diyaara jamaal axmed cusmaan
kulanti wanaagsan dhegaystayaal haddii aynu ka horeyno barnaamijka dhacdooyinka toddobaadka shirkadda d b world ee dalka imaaraadka oo maamusho dhowr degadood oo ku yaala bariga afrika ayaa waxa ay sheegtay in dhowaantan murankii dacwaddii dhex martay iyagii dowladda jabuuti ee ku aadanayd dekadda dooraale ay saameyn ku yeelatay iyaga waxaana madaxda shirkaddaasi d b world oo warbaahinta la hadlay ay sheegeen in taasi ay dhaawac gaarsiisay shirkadda islamar ahaantaas inay ku adkaatay in bangiyada caalamka ay ka helaan deyn ay ku maalgeliyaan mashaariic cusub d b world waxay maamushaa dekado dhowra oo ku yaala soomaaliya banaanbaxyo toddobaadkan ka dhacay deegaanada oromada ee dalka etoobiya ayaa waxa uu sababay in hakad uu galo qaadkii loo iibgeyn jiray magaalooyin ka tirsan somalilan wararka ayaa sheegayaan beeraleyda oromada dalkaasi ay hakad geliyeen iibinta qaadka iyadoo sidoo kalena ay taasi saameyn ku yeelatay ganacsatada qaadka iyo dadka kale ee qaadka isticmaala ee gudaha somalilan waxaa dhacay khilaaf oromada ka yimid dartii ayaa qaadkii loo laayahay oromadu marka ay mudaharaado shaqooyinka ay haysta ayuunbay dhulka dhigta taas way maantahay qaadkii dhulka u dhigan iyagoo mudaharaadsan howlo iyaga qaabilsan dartood ayay mudaharaadkii ku dareen qaadka sidaa daraaddeed qaadkii maanta waxaa loo waayay mudaharaadka oromadu ay samaysay ha soomaalidu waxba ma beerato way cuntaa keliyata ama way ka ganacsataa oromadu baa qaadka inoo haysta hadday dhulka dhigaan waa qaad waayeyna mar dhawey tobankii maran soo toosin baan magaalada dhaca ka soo ta marka aduu kolley xagga hawdkan imaka qaadkii beeraha ee xadka ka baxayey ayaanu sugaynaa oo telefoonlaanu garaacnay intaa haddii aanu hello cadceedda waa ka fadhiisan karnaa kuwaasi waxay ahaayeen qaar ka mid dadka ka ganacsaday kuwa isticmaala qaadka somalilan oo toddobaadkan sheegay in qaadkii laga keeni jiray dalka etoobiya ay saameyn ku yeesheen diwdbaxyadii ka dhacayay dalkaasi oo laga soo horjeeday xiisad ka dhalatay ciidamo la geeyey guri uu degan yahay jawaar maxamed oo ah nin u ololeeya oromada waddankaasi etoobiya duqeymo dhinaca cirka ah ayaa la sheegay in ay ka dhaceen deegaanka cameyra ee degmada iskushumena gobolka bari gelinkii dambe ee shalay halkaas oo la rumaysan yahay inay ku sugnaayeen kooxo ka tirsan ururada daacish iyo al-shabaab oo horey dagaal ugu dhex maray dhulka buuraleyda korintaan qaraxyadaasi dhicinaya dadka deegaanka waxay sheegeen inay maqleen guuxa diyaarado hawada deegaanka dulhe haabayey ma jirto cid xaqiijisay khasaaraha ay duqeymahaasi geysteen dadka deegaanka ayaa sheegaya in qaar ka mid a dadka garbaratada ee ku dhaqan deegaanadaasi ilaa iyo saddex qof la laayahay kuwaas oo loo malaynayo inay saameyn ku yeelatay duqeynta halkaasi ka dhacday wararka ka imaanaya magaalada dhuusamareeb ee xarunta gobolka galguduud ayaa sheegaya in toddobaadkan xaaladda magaaladaasi ay cakirantay kadib markii israsaaseyn ay dhex martay ciidamada ahlusunna iyo kuwa dowladda soomaaliya oo magaaladaasi ku sugan magaalada waxa ay isku diyaarinaysaa martigelinta shirka dib u heshiisiinta iyo sidoo kale maamul samaynta galmudug haddaba sidee loo xallin karayaa ismarwaaga mararka qaarkiis oo kale dhex gala kooxda ahlusunna waljamaaca ee magaaladaasi muddo ka arriminaysay iyo dowladda federaaliga ee soomaaliya oo dhowaantan ciidamo geysay kadib markii heshiis uu dhex maray ahlusunna iyo dowladda federaalga ee soomaaliya arrimahan waxaa ila qaadaa dhigaya maxamed xaadir nuure maxamuud oo ka faalooda arrimaha siyaasadda iyo bulshada magaalada muqdisho ayuuna ku sugan yahan maxamed xiisadan ka dhalatay ahlu sunna iyo ciidanka dowladda ee halkaasi la geeyey sideeba ay kula muuqataa maxaase xalka uu noqon karaa waa maasanta jamaal adiga yirishasha v o eda arrintan waxaa u malaysaa in ay keentay yani heshiisyo sida ay sheegeen culamada ahlusunna waljamaca ay hore ula galeen dowladda federaalka soomaaliya oo aan fulin culeyska ugu badanna wuxuu ka ima ka imaanayaa magacaabistii wasaaradda arrimaha gudaha ee magacaaday guddigii doorashada ama guddigii farsamada ee doorashooyinka galmudug ayaguna dabcan waxa waxaa muuqata in ay ka gelbisheen jawaabna ay uga dhigeen in ayaguna ay magacaabaan guddi kaas lamid ah taasna waxay xoojisay khilaafka u dhexeeya labada dhinac waxaa halkaas ka muuqda marka isfahandaradu inay markaan ay gaartay meel runtii gacanta hadal u socoto waxaa dadkao dhan ka wada dharigsan yihiin in yani xaalad amni darro iyo yani ay ka jiraan magaalada dhuusamareeb oo dadka o dhanna ay u dhegtaagayaan xaalad ku salaysan xaalad colaada waa tahay marka maxamed xalku muxuu noqon karaa waa nasiib darro horta waktigan in loo xeydxeydto inay dad dhintaan amni darrada abuuro ummadda kala cararto wax iskuka keenaya lagu kala farxado waxaa keliya lagu xalin karaa waxa weyaan in horta dowladda soomaaliya wax walba ay ka run sheegto heshiisyaa jiray oo maamulka al-sunna waljamaca iyo galmudug ay la gashay dabcan heshiisyadaas inay xoojiso dhaqangalkooda iyo isfahamkii udhexeeyay labada maamul maxaa yeele awalba waxaa dhuusamareed dowladda ku tagtay waa isfahan iyo heshiis u dhexeeyay maamulka alsuna iyo dowladda federaalka marka in marka dowladda soomaaliya ay ka fikirto in yani heshiisyadii gashashadii ay dib oolis ugu sameyn lahayd iyo haddii qaladaad jiraan inay saxdo culmadana waxaan ahay laftirkooda la quman in aysan xilligan ku degdegin waddo ku dhisan colaad iyo dagaal dhiig inu baato waa wax xun inuu mar kala qaxdo waa dhibaato deegaanadaas lama dil qaadan karaan waqtigan dadku rajo nabadeed iyo faham dowladnimaha loo dhegtaagayo ummadaas ayaguna ay taas ay ku fikiraan dowladdana inay wax ballanqaadyada iyo heshiisyada ay sheegtay ka rumshay aad baad umahadsantah maxamed adigaa mudan kaasi waxa uu ahaa maxamed xaadar nuure maxamuud oo ka faallada arrimaha siyaasadda iyo bulshada isagoo magaalada muqdisho joogay barnaamijka dhacdooyinka toddobaadka marti ugu ahaa intaas ayaana barnaamijka dhacdooyinka toddobaadka kusoo gebagabaynaynaa dhegaystayaal tan iyo kulan dambe nabadgelyo